habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa aan idiin aynu kuwada ugu waaweyn faahfaahiino dheeraada oo ka soo baxaya dagaal aad u xoogan oo ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo al-shabaab maanta ku dhex mara gobolka mudug abaanduulihii ururka siddeed iyo tobanaad ee ciidamada gorgor oo ku geeriyooday dagaalkii maanta ka dhacay gobolka mudug qaar ka mid ah xubnaha musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada maamulka puntland oo isaga haray tartanka doorashada maamulkaasi guddiga doorashooyinka puntland iyo xubnaha musharaxiinta u taagan xilalka madaxtinimo ee maamulkaasi puntland baarlamaanka soomaaliya oo maanta yeeshay kulankooda caadiga iyo guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo dhaliilay soo xaadirid la-aanta xubnaha baarlamaanka ku jira ee fadhiyada baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda sacuudiga ee muqdisho
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b gram soddon gram iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa waa habeennimo sabti ah axad ay soo gelayso lixda juun aan ilaadii lixda bisha januari laba kun saddex iyo labaatan intaad maqasheen waxay ayeen qodobada warkayaga habeen kuwooda ugu waaweyn kusoo dhawaado warkii oo dhan faahfaahiina ayaa kasoo baxaya dagaal aad u xoogan oo maanta ka dhacay gobolka mudug ee soomaaliya islamarkaasina uu ku geeriyooday abaanduulihii ciidamada kumaandooska gorgor qeybta ururka sideed iyo tobanaad dagaalkan oo ahaa mid aad u xoogan ayaa ka dhacay deegaan dhaca intuu udhexeyso deegaanada caad iyo camaarah waxaana lasoo warinayaa in lagu dilay sarkaalkaasi ka tirsan ciidamada kumaandooska soomaaliyeed ee gorgor abaanduulaha ururka sideed iyo tobanaad ee ciidanka gorgor cabdi maxamed suulnuug suulnuuge ayaa ku geeriyooday kadib dhaawac halis oo maanta kasoo gaaray dagaalkaasi xoogan ee dhexmaray ciidamada xooga dalka iyo dagaalamayaasha al-shabaab sida wararka aynu ku helayno dagaalkan maanta ka dhacay koonfurta gobolka mudug oo ahaa dagaal aad u xoogan ayaa dhaliyay khasaare xoogan oo soo kala gaaray labada dhinac kuwaasi oo markaasi dagaalka maanta dhexmaray uu ka dhashay khasaarahaasi aad ayay u adag tahay in la helo macluumaadka rasmiga ee dagaalka maanta mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo saraakiisha ciidamada ee militariga soomaaliya ayaana faahfaahin ka bixin howlgalkaasi si kastaba ha noqotee war goor oo kasoo baxay wasaaradda difaaca soomaaliya ayaa lagaga tacsiyadeeyay geerida sulnuug oo ahaa markaasi abaanduulihii ururka sideed iyo tobanaad ee ciidamada gorgor ee soomaaliya xildhibaan cabdiraxmaan cabdi shakuur warsamo oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu ku eedeeyey madaxweynaha somalilan khiyaano qaran isaga oo sidoo kale darsay heshiiskii etoobiya iyo somalilan ay galeen cabdiwaxiid cabdulaahi daher ayaa warbixintan ku eegaya xildhibaan cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame ayaa sheegay in madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu ku kacay khiyaano qaran kadib heshiis uu adisababa kula galay ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed xildhibaanka oo qoraal ku daabacay bartiisa facebook ayuu ku duray waraysi uu bixiyey la taliyaha amniga qaranka ethoobiya kaasoo uu ku sheegay in muuse biixi cabdi ay kula heshiiyeen dhulka laga bilaabo xadka ethoobiya ee xuduudda dhulka ilaa inta ku aadan badda xildhibaan cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame ayaa carabka ku adkeeyey in muuse biixi cabdi uu ku kacay khiyaano qaran balse ugu nasteexeeyey in uu weli haysto fursad uu uga laaban karo heshiiskaas xildhibaanka ayaa baarlamaanka somalilan ugu baaqay haddii uusan kasoo laaban muuse biixi cabdi in ay dembi khiyaano qaran ah kusoo ogaan xilkan ka qaadaan tan iyo kowdii januari ee sanadkan markii uu soo baxay heshiiskan etoobiya ay ku wada seexdeen muuse biixi cabdi iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa waxaa diidmo kaga fala celiyey damaca si guracan ee ethoobiya dhammaan bulshada soomaaliyeed oo dal iyo dibad jooga cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay waryahayaga cabdiwaxiid cabdulaahi daahir geesta kaleetana haddii aanu fiirino qaar ka mid a musharaxiinta u sharxan xilka madaxtinimada ee maamulka puntland ayaa saacadihii lasoo dhaafay iska casilay xilkaasi madaxtinimo ee maamulka puntland iyada oo si xuli ah ay u socdaan ololaha doorashada ee puntland siday ku waramayaan wararka ka imaanaya magaalada garowe ee puntland soomaaliya saacadii lasoo dhaafay waxaa halkaasi xuuliya kaga socdo ololaha doorashada madaxtinimada iyada oo markaasi laba maalin kadib lagu wado inay dhacdo doorashada madaxweynaha puntland iyo ku-xigeenkiisa musharaxiin ayaa iscasilay kuwaasi oo marka hore isku soo taagay xilka madaxtinimo ee puntland xubnaha iscasilna waxaa kamid ah musharax maxamuud mashruuc oo markaasi horey isugu soo taagay tartanka madaxtinimada ee maamulka puntland musharaxa labaad ee isaguna iscasilay waxa uu ahaa doctor cali gaashaan gudbiye oo kamid ahaa musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada ee puntland laba kun afar iyo labaatan laba kun sagaal iyo labaatan waxaana uu gebi ahaanba sheegay in tartankaasi uu isaga haray waa musharaxii labaad oo saacado gudaheeda isaga haro tartanka madaxweyne ee dowlad goboleedka puntland oo doorashadoodu maalin qurah ay ka harsan tahay geesta kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino marka kani wasaaradda qorsheynta ayaa magaalada muqdisho ku qabatay munaasabadda daafurka istaraatiijiyadda qorshaha wasaaradda ee shanta sane ee soo socto waryahayaga cabdisalaam juulo shaakir ayaa ka waramaya wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta muqdisho ku qabatay munaasabadda daafurka istaraatiijiyadda qorshaha wasaaradda ee shanta sano ee soo aadan ee laba kun afar iyo labaatan ilaa iyo laba kun sideed iyo labaatan waxaana qorshahan istaraatiijiyadda si rasmi ah u daafuray wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha maxamuud cabdiraxmaan sheekh faarax beene beene iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maxamed cabduqaadir cali waxaana sidoo kale goobjoog ka ahaa wasiiro sinataro xildhibaano agaasimayaal aqoon-yahano shaqaalaha wasaaradda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada qorshahan qaran ayaa la sheegay in lagu shaqeyn doono ilaa iyo muddo shan sano ah een hirgelinteeda wax weyn u tahay guud ahaan hay-adaha kala duwan ee dowladda ugu horeyn waxaa goobta ka hadlaya agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maxamed shire waxa uuna faahfaahiyey qorshaha shanta sano ee wasaaradda isagoona tilmaamay in istaraatiijiyaddan ay hagi doonto howlaha wasaaradda ee shanta sano islamarkaana ay waafaqsan tahay howlaha muhiimadda u leh xukuumadda mar walba waa mid aan ku tahmayn in laga shaqeeyo istaraatiijiyad cad ee wasaaraddu ay wax ku qabato taasoo ka turjumayda howlaha xukuumadda mar walba taabaa mar walba ahay wasiirku aada ugula hadli jiray aniga oo ah markaa officerka uu sareeya xagga technicalka yaa waxaan la kaashanay agaasimayaasha kale ee wasaaradda sidii loo abuuri lahaa qorshahan shanta sano ay wasaaradda ay u baahan tahay wadatashiyo xoog la ayaan gelinay waktigii naga gashay agaasimo walba ahay wuxuu fikir iyo maskaxayo meesha lagu shubay alxamdulilah markii dambe waxaan u yeeranay qabiir hawsha nagala shaqeeya mar walba ahi inaad qof external keentahay wax badan bay keentaa wixii internal ayaa ka shaqeyn kara but externally wax badan bay kaa bedelaysaa xildhibaano iyo wasiiro goobjoog ahaa munaasabadda ayaa sheegay in qorsho hooleedkan ay muhiim u tahay wasaaradda waxayna tilmaameen in wasaaraddu ay ka sugayaan dhaqangelinteeda burburkii xoogga lahaa ee dalkeenna iyo dadkeenna gaadhay kadib in wasaaraddu hadda capable u yihiin ama awood u leeyihiin inay qorshayaal samaystaan qorshayaal qualified ah oo aada iyo aada u fiican samaystaan isla markaana ay ku dhaqmaan in aad inay wasaaraduhu gaadheen markhaati baan u ahaa xilliyo badan oo dalku ay ku adag tahay in ay qorsho dejistaan ama dareen qofku maskaxdiisa uu ku fekero oo wax fiican kaga soo baxaan ay ku adag tahay laakiin alxamdulilah inkastoo sidii la rabay aynaan u socon sida dadka soomaaliyeed naga rajaynayeen si ka gaabisa dowladdu u socotay duruufaha ku wareegsan awgeed haddana horumar weyn in la gaadhay baan ku faraxsanahay by the end of march oo quartarku markuu dhammaada waa in la miishargalaya maxaa ka suurtagal state macni waa waa waa hal qodob oo kamid a istaraatiijiyada meeshaan shan jabtara ku qoran anigii markii buugga lii keenay isla markii waxoogaa macalina ahaa jiro executive summary-ga iyo horta hore structure-kan hore ka boobsiy bal at least inaan ka helo aragti waxa uu ku saabsan tahay istaraatiijiyad istaraatiijiyadda shanta sane meesha sida ku cad waa shan jabtar mid ka koowaad oo ah overview-ga wasaaraddan maxay qabanaysaa mandate-keedu muxuu yahay sharciyad ahaanteeda waxaan waa maxay jabtarka labaad oo ah bal performancegeena performancega wasaaradda in dib loo eego shantii sano meesha hal sanaa ka maqan wasi laba kun toban iyo toddoba loo kulaatay labaan ujeedaa sanadka dhexe midha qeybta kaleu raaci doonaa iyo chapterka saddexaad oo ah strategic directionka iyo meesha loo socdo istaraatiijiyadan xaggee u socotaa dhammaan waa u mahad celinaynaa shaqaalaha wasaaradda oo run ahaantii muddo badan ka shaqeeyay strategic plankan ee gaar ahaan markaan imaanaynay waxaan u imaanay nin la yidhaahdo agaasime muuse oo baashaan gacanta ku hayo oo muddana hore iyo gadaal u waday inkastoo ay wasaaradda oo dhan ka shaqaysay laakiin si gaara qofkii waktigiisii iyo enerjigiisii ugu badnaa uu ku baxay inaanaan uga mahad celin halkan oo mahad celin gaara asaga keligiis aan si gaara u menshin karayno inkastoo kulli laga wada shaqeeyo haddaan wasiiranaha iyo agaasimaha guud iyo dhammaan wasaaradda oo dhan iyo la taliyayaal iyo dad badan oo si volunteer ah nogala shaqeeya arrintan oo la taliyaha sare ku jiro ee warsame marka iyo dad aad ajnabiba badanaa ka shaqeysa hawshan marka waxaan is leenahay hadda strategic plan rag loo sharaxaya oo waxay tahay iyo meesha loo socdo wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga ee horumarinta dhaqaalaha maxamuud cabdiraxmaan beene beene ayaa sheegay in la hirgelin doono qorshaha wasaaradda ee muddada shanta sano ee soo aadan waxaana uu tilmaamay inay dadaal xoogan ay gelin doonaan howshaas halbowley dowladda waxay u tahay shan iyo labaatanka wasaaradood ayay wasaaraddan u tahay waa wasaaraddii hagaysay qorshaha dalka waa wasaaraddii mashaariicda dalka iyo developmentiga dalka hagaysay waa wasaaraddii sidoo kale inti kormeerka iyo qiimeynta waxa dalka laga fulinayo sameynaysay waxaan soo gabagabeynay oo aan golaha wasiirada soo jeedinay sanad kasta markaan bilaawdo waxaan aruurinaa waxa la dhaho qorshayaasha sanadlaha ah ee wasaaradaha ay ku shaqeynayaan lix bil markay dhammaato waxaan suubinaa qiimeen qorshayaashii maxaa ka suuro galay oo oo la gabagabeeyey oo la complete garay maxaa weli howsheeda lagu jiro ama maxaanan weli la bilaabin oo percentage ah dashboard aan leenahay golaha wasiiradana waa geynaa annaga marka waxna ma ku darna waxna ma ka dhigna laakiin waxaan sameynaa qof kasta qorshe uu soo gudbisaday maxaa ka qabsoomay xogtaasna isla wasaaraddii aan mar labaad ku noqonaa lix bil markay dhammaato sanadkana performance reviewgii guud oo ku saabsan wixii xog ahaa ee arrintaas aan aan soo bandhignaa cabdisalaan jolo shaakir warbaahinta dalsan muqdisho
aad u mahadsan yahay waryahayaga cabdisalaam juulo shaakir codkiisana wuxuu u dambeeyey guud ahaan warkii habeen aad caawa kala socoteen raadiyaha dalsan ee muqdisho warkankiisa xiga nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidood iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel